waxsan tahay dadka soomaaliya dagaalka maalintii labaad ayuu socdaa ama maalintii saddexaad baan dhaho xaqiiqadii waa wax laga xumaado beerta soomaaliyeed oo isku deegaan ah oo xili xigaalo ah in intaasoo dhibaatay ay ka dhacdo dadka maanta ayuu ugu sii darnaa oo khasaarihiisa uu badnaa ilaa haddana haddee dadku maadaama ay jiraan qaybo ka mid ah magaalada banaankeeda ay jiraan khasaaraha rasmiga ah oo xaqiiqada lama ogaan karo laakiin waxaan helaynaa xooga un dad odayaal ah iyo dadka deegaanka aan ka helnay waxaa la sheegaya marka khasaare aad iyo aad u ballaaran ayaa meesha maanta ka dhacay waana ka xunnahay annaguna waktigaan hadda la joogo waxaan ku jirnay inaan teleefona iyo odayaashii iyo culamaabudiintii iyo waxgaradkii meesha joogay iyo mas-uuliyiintii aan la xiriiranay warbahashu hala qabto mana noo suurogeli inaan hadda meelihii aan gaarno waayahay maxaad noogu sheegi kartaa marka maxaad noogu sheegi kartaa khasaaraha ka dhashay dagaalkii maanta ka dhacay degmada luuq ee gobolka gado walaalow khasaaruhu wuuna ka badnaan karaa laakiin xogaha aan helayno waxaa naloo sheegayaa ilaa dhowr iyo toban laba iyo toban meelahaas in geeridu ay gaarayso wayna ka badan kartaa sababtoo ah dadkii dagaalamayay qaybo ka mid ah banaanka ayay jiraan xog rasmiga kama aanan helin daawacuna intaas in ku dhow ayuu asagana gaarayaa marka waxaa la sheegayaa degmada meesha ku dagaalamaysay in ay u badnaayeen dadka dhintay shacabka wuu ka jiraa ilaa saddex qof waxaana loo sheegay xitaa dad dagaaladan dhacay iyo waxaan meesha ka socdaan xoogaal u hayn oo wadadaa baydhabo ku yimid in meesha dhex lagu dilay oo arrintaan baana xog waanin marka arrin xaqiiqadii aad iyo aad looga xumaado waay marka ma dagaal beeleed baa meesha ka jira mise ciidamada dawladda ayaa dagaalamaya walaalow dagaalku waa dagaal beeleed dagaalka meesha ka jiro laakiin haddee waad garanaysaayo dadku markii dagaal beeleed uu dhaco ciidamada dawladda meesha joogana intii ay tari karaan oo ay adeegsan karaan way adeegsanayaan wayna ku jiraan oo ciidan dawladeedba ayaa ka mid ah waxyaabaha la adeegsaday oo dagaalka halkaa ka dhacay qayb ka noqday marka ilaa waktigii dhibaatadan ay dhacday annaga ka maamul gobol ahaan iyo saraakiisha ciidanka gobolka waxaan dadaal iyo juhdi aan ku bixinaynay in ciidan dadkaa kala dhex galo iyo mas-uuliyiinta meesha aan gaarno weli nooma suurgelin xooga diyaaradaha ayaa caqabado naga haystaan haddana xiriiro ayaa noo socdo inaan gaarno oo arrintaas aan kala dhex galno ayaan rajaynayna insha allahu tacaala waayahay dabcan mas-uuliyiin maamul ka tirsan ayaa degmada luuq hore usii joogay oo heer gobol iyo heer degmaa marka kuwaas ma ku filnaan waayeen in ay xiisada qaboojiyaan wallahi way ku filnaan waayeen aad bay ugu tira badatay oo ahdi inay xakameeyaan waa way u suurageli weysay weliba waxaa xusid mudan in ciidan oo nabad ilaalina meesha uu joogo iyaga naftirkooda waa isku day fara badan bay sameeyeen mana u suuragelin barnaamijkaas lagu guulaysto marka insha allahu tacaala qayblaan fara badan waa dirnay annaga ka maamul gobol ahaan iyo dhanka dowlad goboleedka jubbaland xiriiraan la sameynay waxaan rajaynaynaa in dhankaasna wafdigu nooga soo biiro insha allahu tacaala aan sida ugu dhaqsiyaha badan aan ku gaarno si arrinka isagaa loo afqabto oo dadka soomaaliyeed oo deriska oo walaalaha sida loo kala qaban lahaa marka qorshihiinima waxa weeye in mas-uuliyiin ahaan aad goobta ku tagtaan mise in ciidamo dheeraada aad geysaan degmada luuq si colaada loo damiyo
mas-uuliyiin kala duwan baan insha allahu tacaala rabnaa inaan ku tagno ciidanna waa noo qorshaysanyi oo barnaamijkaas kala dhex galo oo dadkaa halkaa ku dagaalamaya dhex galo labadaa qorshada insha allahu tacaala waa wadnaa waan rajaynaynaa insha allahu tacaala waktiyaha nagu soo dhow inaan gaarna haddii ilahay dagaalkii saaka bilowday goormuu istaagay haddase waa sidee xaaladda degmada luuq dagaalka aroornimadiiu bilowday aad buu u daahayoo wakti dheer buu socday laakiin ugu dambeyn sida aan xiriirka aan ka helaynay wuxuu istaagay xilliyadii duhurkii salaada markii ay soo dhowaatay ayuu ma aragtay dagaalkii istaagay haddana xaaladda degmada way iska degan tahay oo hadda wax dagaala iyo wax dhibaatay hadda kama socdaan qolihii direlihii qolwada fariismada ay ahayd ayay maaragtay hadda fadhiyaan marka marka xaaladu aad bay u degan tahay gudoomiye ugu dambeyntii bal waxaad tusaale ka bixisaa dagaaladuma magaalada gudaheeda ayay ka dhacayaan mise duleedka degmada luuq ayay ka socdaan
dagaalku wuxuu ka bilowday magaalada gudaheeda kadibna ilaa wuxuu ku faafay deegaanada ku xeeran magaalada waa la iskala baxay oo ilaa halkaas iyo duurarka ayuu inta badan ku fiday marka waadna la socotay hadee xitaa waxaa dhacay guryo fara badan iyo goobo ganacsi ayaa la gubay oo markii hore magaaladu ka socday laakiin hadda banaanka ayuu u badan yahay xaaladan hadda way iska degan tahay